halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu horey idinku sii wadi doonnaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac daray dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caaway waxaynu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi sakariya oo ahaa nebi ay soomaalidu maqleen balse aanan hubin inay xogtiisa wada hayaan haddaba nebi sakariya ayaa magaciisa uu ka macno yahay kii rabbigu xusuustay nebi sakariya ama sakariye waxa uu ka mid ahaa nebiyadii ka soo noqday dhulkii baabiloon wuxuuna dadka u sheegay asbaabtii loogu kaxaystay dhulkii baabiloon oo waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda labaad rabbigu aad buu awowayaashiin ugu carooday waxaa kaloo nebiga oo u caqli celinaya dadka uu leeyahay sida ku qoran aayadda afraad ha ahaanina sidii awowayaashiin oo kale kuwaasoo ahaa kuwii ay nebiyadii hore ku qayliyeen oo ay ka yidhaahdeen rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay hadda ka soo noqda jidadkiinna sharka ah iyo falimihiinna sharka ah laakiinse rabbigu wuxuu leeyahay iyagu ima ay maqlin oo innaba ima ay dhegaysan markiina ugu dambaysay waxa ay inoo joogtay meeriska cudurka koowaad dhammaadkiisa halkaasoo laynoogu soo sheegay laba muuqaal oo kala duwan laakiin haddana isleh afarta gees kan koowaad maahane kan labaad iyo kan saddexaad iyo kan afraad ayaa inta ayan boqorrada noqonin seefo wata oo midba kan kale ee ka horeeya ayaa uu unuunka goynayaa marka laga reebo boqortooyada koowaad ayaa inta kale ay is-unuun goynayaan oo midba kan kale ayaa uu dabar jarayaa marka muuqaalka afarta tumaal waxa uu daba socdaa kan afarta gees ee nebigu arkay inkastoo mufasiriinta qaar ay kala qaadayaan laakiin haddana waa laba muuqaal oo isku fasir ah laakiin kala duwan ama aan shaqo isku lahayn haddaba tumaalka afraad waxa uu u taagan yahay boqortooyada imanaysa maalmaha ugu dambeysa waana boqortooyada masiixa uu burburin doontaa boqortooyooyinka dunida tan xiisaha leh waxa weeye haddii aynu baranno taariikhda reer rooma waxaannu arkaynaa in reer rooma aan la burburinin oo xoog bannaanka ka yimi ma uusan maquuninin bilxaqiiqa mar kale ayaa ay istaagi doontaa boqortooyadii reer rooma boqortooyadu way kala daadatay iyada oo ay ugu wacan tahay musuq maasuq xagga gudaha ka bilowday waxaa iman doona haddaba mid boqortooyada midayn doona oo soo celin doona sharaftii iyo karaamadii iyo haybaddii boqortooyadii reer rooma wuxuu noqon doonaa kelitaliye dunidu ay leedahay oo cid waliba madaxa ka garaaca balse su-aashu waxa ay noqonaysaa yaa ninkaa isaga ahi dhulka ku soo tuuri doona oo ka lib keeni doona ciise masiix ayaa dhulka ku soo tuuri doona markii uu dunida ku soo laabto marka ay sidaa tahay masiixa waxa uu u taagan yahay tumaalka afraad oo isagu qabsan doona boqortooyadii afraad waana isaga kan dhulka ku soo ridi doona reer rooma marka wakhtiga dhibka weyni dunida uu yimaado ama uu ku soo dego dabadeed horey baanu haddaba idinku sheegnay in wakhtiyadaasi ay ku bilaabanayaan gudcur isla sida maalinta reer binu israa'iil ay ku bilaabato haddii berri ay jimco tahay fiidnimada habeenka jimcaha uu soo gelayo waxaannu ugu yeernaa jimce laakiinse haddana waagii ma beryin oo weli gudcur baa lagu jiraa marka wakhtiga dhibka weynu bilowdo gudcur buu ku bilaabanayaa oo silic iyo dhib iyo rafaad ayaa ay dadku la kulmayaan marka ugu dambeysa ayaa dadka laga samato bixinayaa sharka iyo dulimnimada boqortooyadii reer rooma marka in kitaabka la wada barto waxaa ku jirta faa'iido aad iyo aad u weyn hal aayad si gaara u macnaysan maysid aayad waliba meel bay ku xiran tahay oo waxa ay qayb ka tahay kaamilista hadallada ilaah laakiin qayb kama ahan turjumada adiga aad samaysatay ama ku gaarka ah weliba erayadu macnayn gaar ah ama gooniya ma leh waxaase ay qayb ka yihiin kaamilista barnaamijyada ilaah kaasoo soconaya wakhti abadana haddaba way xiisad iyo xamaasad badan tahay marka sayid ciise masiix markii koowaad uu dunida yimid inuu ahaa nijaar welibana marka dambe ee uu soo noqon doonana waxa uu ahaan doonaa nijaar haddaba haddaan idiin soo koobo ayaa nin gebiyey waxa uu yidhi dunida caradeedii ha dabciso kiniisaddu cabsideedii way dhaleecaysay israa'iilna waxa ay noolaanaysaa wakhti waliba oo waxa ay hoos joogaysaa ilaaha qaadirka ah hoostiisa waa gabay la turjumay saaxiib marka ayaanay kula noqonin in aan soomaali ku gabyayo intaanan ka bixin haddaba cutubkan koowaad ayaan jeclaan lahaa inaan dareenkiina u soo weeciyo in la adkeeyey labadaas waxyi oo waxaa laga dhex muujiyey in ilaah iyo reer binu israa'iil aanay u kala dhammaan marka labaadna waxa waxyiga laga dhex muujiyey marka ilaah leeyahay israa'iil yuhuudah iyo yeruusaalem in ilaah ka hadlayo oo dhulkaas isaga ah waxaa dad badan ay ku sheegeen in ingiriiska iyo maraykankuba ay ka mid yihiin reer binu israa'iil oo waxaa lagu sheegay ama lagu sheegaa inay qayb ka yihiin tobanka qabiil ee la waayey ha yeeshee hadalkaasi waa dhalanteed oo runta ma waafaqsana haddaba dadka qaar ayay la tahay inay magac iyo sharaf ku helayaan inay sheegtaan reer binu israa'iil iyo inay qayb ka yihiin qarankii ilaah doortay haddaba waxaa taasu ay noqonaysaa fikir guracan waxaa ilaah dadka uu ku doortaa masiixa maanta micno ma leh kan aad tahay marba haddii aad masiixa ku jirto horey baa lagu doortay oo waxaan leenahay rajo ah inaynu tagno magaalo kan dhisay uu sameeyey ilaah yahay waana magaalo xagga samada ka imanaysa masiixiyiinta rajadoodu waa taas oo lama mid ahan rajada dadka kale ay leeyihiin ilaahna ballankiisa wuu xajinayaa oo welibana ballamada waxa uu inagu siiyey aaminnimo marka ha igu khasbin in israa'iilna aanu aamin u noqon doonin laakiin adiga oo keliya uu ballamada ku oofinayo haddii uusan ballamada hore ee uu siiyey israa'iil oofin kari waayey iima muuqato in aan haysto aasaaska rumaysadka ah inuu kiniisaddana u oofinayo ballamadiisa ilaah waa aamin wuxuuna aamin u yahay israa'iil iyo weliba kiniisadda waxaana intaa ku soo dhammaanaya saaxiib cutubkii koowaad waxaanan si dawaali ah idinku bilaabaynaa cutubka labaad ee kitaabkii nebi sakariya muuqaalada ku qoran cutubkan waxa ay khuseeyaan dib u habeynta macbudka iyo magaalada yeruusaalem waxaana waxyigu uu khuseeyaa kuwii noolaa wakhtigii nebi sakariya haddaba inkastoo waxyigu uu khuseeyo wakhtigaas isaga ah haddana waxa uu taabanayaa wakhti soo socda oo aan weli la gaarin isla sida aynu ku soo aragnay kutubtii nebiyada waxa waxyigii sakariya isla sidii kuwii kaleba ay ka hadlayeen dib udhiska macbudka wakhtigaas isaga ah iyo weliba wakhtiga iman doona marka ilaa kol dambe uu soo booqan doono reer binu israa'iil ka gadaal markii yeruusaalem ay baabi'iyaan boqorrada iminka loo sheegay nebiga ee afarta ahaa midbaa laga adkaaday waana boqorkii baabiloon waxaana iminka qabsaday kii labaad oo ahaa boqor dariyus dabadeedna waxaa imanaya boqorkii kale ee la oran jiray alexander the great iyo weliba reer rooma oo iyagu ahaa quruun arxan daran oo baabi'isay macbudka sidii ay u baabi'iyeen macbudka ayaa mar kale laysugu soo noqon oo weliba sidii buu u burbursan yahay kuwaasuna waa boqortooyadii afraad waana kuwa masiixa markii uu soo noqdo uu wax ku dhufan doono markii ilaah kol dambe soo booqda yeruusaalem waxa ay noqonaysaa meel xujaydu ay tagaan iyo guriga boqorka nebigu horay buu inoogu soo sheegay oo waxa uu leeyahay isaga oo ka hadlaya sida magaalada yeruusaalem ay ku dambayn doonto sida ku qoran cutubka koowaad aayadda toddobiyo tobanaad markaasoo nebiga oo ilaah ka kor waxyiinayaa uu leeyahay ama lahaa oo haddana qayli oo waxaad tidhaahdaa rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay magaalooyinkayga mar kaley barwaaqo la faafi doonaan oo rabbiga mar kaluu siyoon u qalbiqaboojin doonaa oo mar kaluu yeruusaalem dooran doonaa marka ay sidaa tahay waxaad arkaysaa in ilaa horay go'aan ugu gaaray inuu rug ka dhigto yeruusaalem markaa waa khasab inaad sii barato inaad jeclaato magaalada rabbiga ee yeruusaalem inkastoo haddaba wakhtigii sakariyaha dhibaatadu ay badnayd haddana ilaah waxa uu u sheegayaa in aanu iyaga ka tegi doonin waa reer binu israa'iile laakiinse uu u hayo qorshe wacan oo ujeeddo wanaagsan oo waaraysa ku salaysan waxaan filayaa in ay reer binu israa'iilna inagula madiixi doonaan rajadii rasuul boolos inoogu qoray warqaddiisii reer filiboy cutubka koowaad aayadda lixaad markaasoo rasuulku uu lahaa anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix marka ay halkan joogto ayaannu haddaba idiin bilaabaynaa maaddada koowaad ee cutubka labaad oo khusaysa muuqaalka ninkii xarigga khiyaaseed watay bal si aynu ku garanno waxa ninkan xarigga khiyaaseed wataa uu samaynayo ayaa waxaannu la soo kala baxaynaa baalka kun boqol toddobaatan iyo shan ee axdigii hore cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sida tan oo anna indhahaygii baan kor u qaaday oo waxbaan fiiriyey oo waxaan arkay nin gacanta ku haysta xadhig khiyaaseed waxa nebiga uu leeyahay oo anna indhahaygii baan kor u qaaday marka waxyaabahan nebigu arkayo wuxuu ku arkayaa indhihiisa caadiga ah ee maahan wax uu ku riyoonayo isaga oo hurda nebiga indhihiisu way furmayeen oo wax walibana wuu arkayaa wuxuuna leeyahay oo waxaan arkay nin gacanta ku haysta xadhig qiyaaseed haddaba sida muuqaalka ninka lagu sheegay ayaa inoo caddaynaysa in ninkanu ahaa malagii rabbiga ama ciise masiix intaanu dunida imanin waana isla kii uu ku arkay muuqaalkii koowaadee saarnaa faraska xamarka ah waxaad markaa la yaabaysaa waxa aan u leeyahay wuxuu ahaa malagii rabbiga marka sakaryaahna leeyahay ama uu ku safaynayo malaga nin gacanta ku haysta xari qiyaaseed ha yeeshee sida ku qoran cutubka lixaad aayadda labayo tobanaad ayaa sakariyah waxa uu leeyahay isaga la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ciidamadu sidanuu u hadlaa oo leeyahay bal eega ninkan magiciisu yahay biqilka wuxuu ku kori doonaa meeshiisa oo macbudka rabbiga ayuu dhisi doonaa waxa taas oo ay ka macno tahay inuu yahay masiixu wiilkii daa'uud oo waxa uu ka imanayaa sidii ishacyaa sii waxyeeyba faraca yeesey oo ahaa daa'uud aabbihiis marka aynu ka hadlayno xariggan qiyaasta ayaan dareenkaaga u soo weecinayaa nebi yeremiya sida ku qoran isla kitaabkiisii cutubka koob iyo soddonaad aayadaha siddeed iyo soddon ilaa sagaal iyo soddon waxaana qorniinka quduuskaahi leeyahay sida tan oo haddana rabbigu wuxuu leeyahay baloogaada waxaa iman doona wakhti rabbiga magaalada looga dhisi doono munaaradda xanaaneel iyo tan iyo iridda rukunka oo xadhiga qiyaastuna wuxuu hore ugu sii gudbi doonaa tan iyo buurta gaareeb oo ka sii horraysa oo xagga goocaahna wuu u jeesan doonaa mar kasta oo aad qorniinka ku aragtid in ilaa xadhig qiyaaseed diyaarsanayo wuxuu doonayaa inuu meesha uu diyaarinayo uu soo galo ama meesha uu ka hadlayo uu yimaado marka la eego qidcadan ku qoran kitaabka yeremiya ah ayaa yeremiya ka hadlaya yeruusaalem nebi xisqeel ayaa isaguna ka hadlay xarigga qiyaasta oo waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii xisqeel cutubka afartanaad aayadaha labo ilaa afar markaasoo nebigu uu lahaa waxyaalihii ilaah i tusay wuxuu igu geeyey dalkii reer binu israa'iil oo wuxuu isaaray buur aad u dheer taasoo dhankeeda koofureed ay wax magaalo dhismaheed u eg ku yaaliin oo isagu halkaasuu i geeyey oo baleeg waxaa meeshaas joogay nin naxaas u eg oo gacanta ku haysta xarig laga sameeyey geed linan la yidhaahdo iyo cawsduur wax lagu qiyaaso oo iriduu soo istaagay oo ninkii wuxuu igu yidhi wiilka aadamow waxyaalahan aan ku tusi doono oo dhan indhahaaga ku fiiri oo dhagaha ku maqal oo qalbiga geli waayo waxaa halkan lagu keenay inaan waxyaalahan ku tuso oo wax alla wixii aad aragtid oo dhanba reer binu israa'iil u sheeg haddaba haddii la sii akhriyo waxaa la arkayaa in muuqaalkaasu khuseeyo dhismaha macbudka la dhisi doono dhammaadka wakhtiga oo laga taagi doono magaalada yeruusaalem marka xarigga qiyaasta waxaa mar waliba looga hadlayaa xaal ilaah soo gelayo oo khuseeya magaalada barakadaysan ee yeruusaalem waxaa kaloo xarigga qiyaasta looga hadlay meel kale sida ku qoran kitaabkii yuxanaa cutubka koob iyo tobnaad aayadaha hal ilaa laba waxaana haddaan idiin akhriyo qorniinka quduuska ahi leeyahay sida tan hoos ku xusan markaasaha waxaa laysiiyey cowsduur ul eg oo waxaa laygu yidhi sare joogso oo qiyaas macbudka ilaah iyo meesha allabariga iyo kuwa ilaah ku caabuda meeshaas oo barxadda macbudka dibaddiisa ku taal iska daa oo ha qiyaasin waayo iyada waxaa la siiyey qurumaha oo magaalada quduuska ahna waxa ay ku tuman doontaa intii laba iyo afartan bilood ah iyadoo aynaan haddaba hadalka sii badin ayaa waxaa laynoo sheegayaa in arrinkaasu khuseeyo dhismaha macbudka ee wakhtiga iman doona marka waxaan filayaa in aad faahfaahin ka hesheen waxa xarigga qiyaastu uu ka dhigan yahay waxaana kitaabka sakariyaha cutubka labaad aayadda labaad laynoogu sheegay sida tan hoos ku xusan kolkaasaan idhi war xaggeebaad u socotaa oo isna wuxuu igu yidhi waxaan u socdaa inaan yeruusaalem soo qiyaaso oo aan soo ogaado intuu ballarkeedu yahay iyo intuu dherarkeedu yahayba nebigu su'aal buu weydiiyey malagga oo waxa uu ku yidhi war halkee baad u socotaa nebi sakariya waxa uu xiisaynayaa halka ninkan xarigga qiyaaseed wataa uu ku socdo wuxuuna ku yidhi war xagee baad u socotaa waxaana loogu jawaabay oo lagu yidhi waxaan u socdaa inaan yeruusaalem soo qiyaaso oo aan soo ogaado intuu ballarkeedu yahay iyo intuu dherarkeedu yahayba waxaa loo sheegay in caasimadda yeruusaalem la ballaarinayo oo ay weynaan doonto wakhtigii sakariya magaalada way yarayd laakiin iminka magaalada ballaarkeeda ama muggeeda wuu sii fidayaa beri hore ayaa ay ka tallowday derbiyadeeda oo wakhti aan dhoweyn ayay ka gudubtay xuduudihii hore ugu dhignaa waxaana magaaladu ay u fiday dhanka buuraha magaalada ku dhowaa welibana waxaa sii soconaya fiditaanka magaalada oo dad badan ayaa soo degaya haddaba ilama ahan in waxyigan sakariya ah ee khuseeya fiditaanka magaalada inuu soo dhammaanayo maanta ama la kaamilayo waayo waxaan rumaysanahay markii ilaah u iman lahaa magaalada inay weli tahay oo aan la gaarin waxaa suuragal ah in mar kale ay ka baxayaan magaalada reer banu israa'iil inkastoo maanta aanay sidaas u muuqanin balse haddaan weli la kaamilin maanta waxyigii nebiga dabcan mar ay ka baxaanba waa khasab in ay dib uga noqon doonaan reer binu israa'iil magaalada yeruusaalem oo ilaah baa iyaga kol dambe ku soo celin doona magaalada wakhtigii uu isagu goostay waana waxa dhici doona markii wakhtigu buuxsamo balse aniga ilama ahan in waxyigii sakariya lagu kaamilayo dhismaha ka socda iminka magaalada yeruusaalem weli waxaannu horey idiinku sii wadaynaa haddaba meeriiska kitaabka sakariya ah cutubka labaad aayadaha saddex ilaa afar baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorniinka quduuska ahu leeyahay sida tan oo bal eeg malagii ila hadlay ayaa baxay oo malagii kale ayaa u baxay inuu isaga ka hortago oo wuxuu ku yidhi isagii orod oo la hadal ninkaas dhallinyarada ah oo waxaad ku tidhaahdaa yeruusaalem waxaa loo degi doonaa sidii tuulooyin aan deyr lahayn sababtuna waa dadka tira badnaantiisa iyo xoolaha iyada dhex jooga daraaddood waxaa qorniinku leeyahay orod oo la hadal ninkaas dhallinyarada ah waxaa shakila-aan ah marka nebiga waxyigan uu helay inuu dhallinyaro ahaa waxaa markaa nebiga uu waxyinayaa uu leeyahay yeruusaalem waxaa loo degi doonaa sidii tuulooyin aan deyr lahayn markii maanta aad eegto magaalada yeruusaalem qaybtii hore ee magaalada ayaa la arkayaa in derbigu ku egyahay laakiin waxaa jira qaybo badan oo derbiga bannaanka ka ah oo ilaa iyo haddeer sii fidaya ama soconaya markii aad u fiirsataan waxaad arkaysaan in qaybtii hore ee magaalada ay aada u yar tahay qaybta ka dhisan derbiga bannaankiisana ay aad iyo aad u baaxad weyn tahay markii waxyigu buuxsamo ayaa yeruusaalem isla sida maanta loo degan yahay oo kale loo soo degi doonaa oo waxa ay ka dhex bixi doontaa derbiyada magaalada magaalada derbiyo ma lahan doonto mustaqbalka waxaana ugu wacan kow in derbiyada magaalada aanay iminka celin karin cadowga labo magaalada wakhtigaas waxa ay noqon doontaa mid ammaan ah waayo waxaa xukunka haysta ama qabsanaya wakhtiga amiirka nabadda oo isagu ah kan magaalada yeruusaalem xukumi doonaa weli waxaannu horay markaa idiinku sii wadaynaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad waxaanan idiin akhriyeynaa aayadda shanaad baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan iyada u noqon doonaa deyr dab ah oo iyada ku wareegsan oo waxaan iyada u noqon doonaa ammaanta dhexdeeda joogta markii aad u fiirsato haddaba aayaddaas ayaad ogaanaysaa ama garanaysaa inaan weli la gaarin wakhtigii nebiga uu ka hadlayey waxa uu leeyahay waxaan iyada u noqon doonaa deyr dab ah oo iyada ku wareegsan balse maanta deyr dab ah kuma wareegsana yeruusaalem waxaase garab iyo gaashaan u ah quruumaha laakiin wakhtiga mustaqbalka ilaah ayaa iyaga waxa uu u noqon doonaa sida nebiguba leeyahay deyr dab ah oo magaalada ku wareegsan waxaana taasu ay ka macno tahay in ilaah iyaga daafici doono daafaca rabbigu waxa uu noqon doonaa mid si mucjiso ah u dhaca oo aanu ninna qiyaasi karin magaalada waxba lama gaarsiin doono cadow iyo khaa'inna kama cabsan doonto oo waxa ay xarun u noqon doontaa amiirka nabadda oo ah ciise masiix welibana kama dhigna macbudkaasu kii kuwii ka soo noqday baabiloon ay yeruusaalem ka dhisayeen balse qowmiyaddan iminka musaafuriska ka soo noqotay ayaa ilaah waxa uu u ballanqaadayaa inay heli doonaan daafac oo waxa uu kula hadlayaa isla ballan u dhigma kii uu nebi ibraahim ugu dhaartay markii uu lahaa sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobnaad aayadda koowaad waa baalka shan iyo tobnaad ee kitaabka axdigii hore eh waxaana qoran sidatan waxyaalahaas kadib hadalkii ilaah baa abrahm ugu yimi muuqasho ahaan isagoo oo leh abrahamow habaqin anigu waxaan ahay gaashaankaaga abaalgudkaaguna aad buu u weynaan doonaa waxaana hadalkaas lagula hadlay markii luud uu ka soo sameeto bixiyey boqorradii isbahaystay ee ku soo duulay deegaankii uu degganaa marka ay sidaa tahay wakhtiga xiga ee aynu hawada ku kulmi doonno ayaannu horay qisada waxyada nebi sakariya idinku sii wadi doonnaa
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye saryow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin